aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalayto ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble master rooble ayaa bedeli doona ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre oo baarlamaanku xilka ka qaaday bishii julaay warbixintan kooban oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan maxamed xuseen rooble waxa uu ku dhashay magaalada hobyo ee gobolka mudug sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii waa aabale shan caruure iyo xaas wuxuuna haystaa dhalashada dalka sweden roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyey jaamacad ku taalla sweden isagoo bartay maadada environmental engineering iyo sustainable infrastructure oo ah qaabeynta bii-ada iyo maareynta adeegyada bulshada waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee soomaaliya oo uu ka bartay maadada civil engineering muddo afar iyo toban sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee i l o waxa uu kasoo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan gaar ahaana dalalka soomaaliya kenya tanzania iyo sweden waxa uu ku hadlaa shan luuqadood oo soomaaliga uu kamid yahay ra-iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka ah aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan dhinaca kale wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa magaalada muqdisho kasoo diray warbixin uu ku eegayo ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble iyo waxaa horyaala waa kan tan iyo toddoba sano jir ku cusub saaxadda siyaasadda wuxuuna majaraha u qabanayaa mid ka mid a hay-adaha dastuuriga ee wakhtigu ka siidlaanayo haddaba waa qof aan ka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay waa nin qayb ka ahaa wadanka kasoo shaqeeyey civil society-ga aada iyo aad yani yani ka mid ahaa laakiin ka shaqeeyey engineernimo ku shaqeeyey kadibna hay-adda caalamiga ah u shaqeeyey inta dad la shaqeeyey waxay ku sheegayaan nin yani aada u dulqaad badan inuu yahay dabeecad macaan dadka isku wada marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhigi karta inay dhinacyada kala duwan isu soo jiido laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay waad og tahay maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn waa qeyb waa run laakiin wakhtiyada noocan oo kale oo sidaa aada iyo aada la ysugu hayo ee qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhima isagana sifadaa wuu leeyahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ma wuxuu la imaan doonaa qorshe siyaasadeed mase wuxuu darafka sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka genaraal cabdiraxmaan tuuryare da u malayn maayo inuu qorshe cusub la imaan karayo maxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayaa ayuu lafdhabar u noqon doonaa fulintiisa fulintiisaaba dhib badnaa doonto dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasadiioo intii ka kulul isqabqabsi badan oo imaan doona waxaasoo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii lafdhabar u noqon doono hadda waxaan u rajeynaynaa guul in ilaahay u fududeeyo waktiga uu kusoo aado marka la fiiriyo wakti gaaban ah xilli heshiis la gaaruu kusoo aaday maxaan ku iraahdaa dad badan oo shakisan oo heshiiskii ma fulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan waxaasoo dhan baarlamaan dhahaya aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho qof iyo coda ayaan rabnaa oo ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeya u riday inuu yidhi doorashadaas ma dhici kartee doorashadii suuragala aan qabanno waxaasoo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhoweyn marka dee shaqo culus baa u taalla rofeor limaan ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyo magacaabidtiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub uuna filayo in warmuteedkii lasoo saaray shalay qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed ku shaqayn doono
midda ah muxuu ka yani maxaa hor yaalma siyaasad cusub buu lasoo bixi karaa ani waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxay ahayd in road mapka ama to r-ka ama waxa hagaya in marka hore la dejiyo waxa hagayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray muqdisho oo yani oo kii dhuusamareeb iyo waxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo muqdisho kusoo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo marka iyadaa ayuu ka dejinayaa siyaasad wuxuu ka dejinayaa habraac wuxuu ka dejinayaa xeer hoosaad oo arintaa lagu sameeyo leanna qodobo badan oo waxaa jira u baahan mugdi ku jiro oo in la caddeeyo u baahan waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuq maasuqa inuu kasoo galo waxaasoo dhanba waxaa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada korsoonaan karaan inuu kasoo saaro isaga ayaa laga rabaa marka xukuumaddiisa siyaasadda ay la tegayso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray heshiiskaa la gaaray wax lagu kalsoonaan karo inuu kasoo dejiyo hawsha ugu muhiimsan taa weeye fariiqa uu xulanayona ama kooxdana waa inay noqotaa koox sidaa ah xildhibaan fawsiye khaaje ayaa u sheegtay v o a inay sugayaan in sharciga la keeno golaha waxaana khusay sharciyo horeo doorashooyin goluhu ay meelmariyeen baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta dee baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheeli tiran ee golaha wasiiradu noo keeneen arrintii koowaad marka tii labaad baa la qaadoo la bedelay kii kalaa la keenay haddana kii kalaa noo ansixinay haddana kan marka la keeno bal horta da sharci dejiyeya sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo laakiin doodiisa kolley waa la keeni doonaa marka waa arki doonaa bal wixii kasoo baxa hase yeeshee waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aada looga wada naxay
daruufaha adag ee hor yaalla ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mida midda amni ee dalka maanta uu marayo marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee horyaalla runtii caqabadaha amniga ugu horeeya waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergadii hore waxaasoo dhan waxaad la socotaa jowhar wixii ka dhacay dilalkii ka dhacaya wasiirada lagu dilay marka dadkii oo oo boqoliyo kowda ahaa oo waad la socotaa kontiga kowdii inay laayeen oo in badan oo kamida ay dileen nimanka kan haddana waxay isku dayi doonaan inay odagii wax soo xulaya cabsiiyaan bulshadii rayadkoo la yidhi waxbay kasoo xulaya cabsiiyaan ergadii lasoo xulaya cabsiiyaan dagaalo badan qaadaan assassinations badan sameeyaan marka dee in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaanku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo jaalanji ah soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego wakhtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga waxaa hadda la sugaasa waa go-aan ay gaaraan golaha baarlamaanka ka kooban laba aqal cabdulqaadir okey v o a muqdisho weli wararka la xidhiira ra-iisul wasaaraha cusub ayaynu ku guda jirnaayay qaar ka mida dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra-isul wasaaraha cusub wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyey aragtidooda magacaygu waa luur salaad ibraahim ra-iisul wasaaraha cusub waan soo dhaweynayaa aadna waan ugu faraxsanahay muhiimada koobaad waxay taa wadanku inuu ra-iisul wasaare yeesho in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyey ay beelihii beeshii ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay in wadankan qofkii ugu sarreeyey wasiirkii ugu sarreeyey ee fulin lahaa heshiisyadan iyo wadankan hogaamin lahaa ee ku hogaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo in maxay aheeday is-aaminaadu timaado iyo maadaama uu yahay wadanku wadan u nugul isqabqabsiga dhanka kale waxaan kula talinayaa marka hore waan u duceynaya ilaahay ha u fududeeyo waxaa loo dhiiba mas-uuliyad adag runtii weliba waqti kooban oo aada cariir u ah howlaha yaalaa iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin culeysyada fara badan ay jiraan marka hore allah u fududeeyo allah ku asturo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa oo aan si soomaalinimo uga codsanaya in maxay aheede la garab galo si wadankan uu uga samata bixiyo si loo helo xasilooni siyaasadeed iyo in maxay aheyde la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay marka allah u fududeeyaan leeyahay waa mahadsan tahay walaal magacaygu waa sawda cabdi waxaan ka mid ahay dadka reer muqdisho aragtideeda haddaa ka dhiibto aniga ismalihii ra-iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa-iido badan sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaa dhex yaalla khilaafyo badan inkastoo maalmihii u dambeeyey ay shir lagu qabanaya magaalada muqdisho ra-iisul wasaaruhuna shirarka hore oo dhuusamareeb laga qabanayo wuu ka maqnaa dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhammaanayo oo wax yaraa ka dhiman ismalihi marka ra-iisul wasaaraha maanta ee xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinaa waxyaalo badana faa-iidaha sababtoo heshiisyada asagoo ka maqnaa dowladda waqtigeedii dhacsan yahay oon waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo yacni dadka hadda maadaama maalinta ay xildhibaanada ka hadleen inay dowla madaxweyneha ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu muuse soo magacaabay ra-iisul wasaare waxaan u arkayaa basle inay aad un lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay hayeto musli maxaa la dhahaa siyaasiyiintan kaleeto inay macnaha lagu dujinayo ay tahay madax madaxgees un meesha inay ka tahay baa anigi siday aragtideeda tahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa shaafici cabdinuur waxaan ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo wakhtigii loo baahnaa timid waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad mudane roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto arrimaha amniga xoojinteeda soo dhisida xukuumad taya leh oo dalka doorashadaas ka qabata isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira iyo dabcan wada shaqayn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhexoshay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilkaa naawilaysay aadaa umahadsantihiin magacayga waa jaylaani ismaan cali oo ku sugan magaalada muqdisho waan maqlay magacaawitaanka la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub sidoo kale waxaan maqlay inuu yahay aqoon-yahan oo dhanka engineerinka ah haddana wuxuu ku soo aaday xilli oo ay u harsan tahay wax yar oo ku dhawaaqidiisa oo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxaa laga rabaa inuu ii sheeg soo dardargeliyo doorasho oo ku dhacda xilligeeda iyo dhinacyada iskhilaafsan oo dhexdhigo heshiis dhanka kale waxaa jira maamul goboleedyo oo mucaaradka ah oo dowladda hoose sida maamul goboleed maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland marka waxaa laga rabaa maamul goboleedyadaas iyo dowladda dhehena inuu heshiis wada dhigo oo dhinacyada kale oo iskhilaafsanna inuu golnabadeed dhex dhigo oo doorashona oo lagu heshiisan yahay la aado ugu horeyn walaalkay waa mahadsan tahay magaceygu waa faa-isa cabdiqaadir cabdulle waxaa ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho horta aadaan ugu faraxsannahay dalku inuu yeeshay ra-iisul wasaare maalmihii ugu dambeeyey usan lahayn ra-isul wasaare waxbaa aad wax lagu farxo ra-iisul wasaaraha sida iga muuqato wejigiisa waa nin aqooyahan aan isleeyahay dalka wuxuu u qaban karaa inkastoo dowladda waqtigeeda uu gabaabsi oo yahay waa isdhihi karaa xilka ra-iisul wasaarenimo wuu kasoo baxaa muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare fiican sio indhihiisa iga muuqato waxaan rajaynaa dalkan siduu rabay inuu helo ra-iisul wasaaraha uu uficnaado dowladda oo waqtigeeda sii dhammaanaya inay doorashadeedii waqtigii la rabo ay ka dhacdo muxuu ahaa doorasho ay tahay xalaal oo xorna ay tahay in dadka ay ka dhacdo doorashada lagu wada riyaaqo doorashooyinka ee ka dugnaata doorashadan saasaan rajaynana walaalkay kuwaasi waxay hayeen qaar ka mida dadka reer muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya